mudanayaal wasiirku maanta wakti badan baynu helay keligiibuu noqday marka waxay suran mudanayaasha waraabe hala siiya afarta afarta leynba beri buu iska dayn doonaa haddii haddaa maanta ka dhereegtaan
wakiilada wasiirka arrimaha dibadda xildhibaanada bahda saxaafadda waxaan arrimaha gudaha waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudana wasiir dhow su-aalood ayaan ku weydiinayaa ka warwareegi maayo su-aasha koowaad waxa weeyaan waxaan maanta joornaalada ka maqlaynaa shirkadii shiidaalka ee general energy way guurto alaabteedii oo dhan maanta berberay taallaa maxaa sababay inay guuraan taa waa su-aal labaadan ku weydiinaya waxa weeyaan dowladaha hoose dhaqaalo badan badan badan bay yaa soo gala waxaa intaa ugu biira dhaqaalo dowladda dhexasiisaa jira kaalmooyin kale oo u s k iyo waxay ku helaanna waa jiraan yani halkaa dhaqaalo aad u fara badan ayaa dowladaha ku soo gala siday u baxaana siday u baxaana si cad oo hagaagsan oo transparent ah ma aha ilaa imika intii aynu joognay degmooyinka iyo gobollada qaarkood oo dakhligoodu aad iyo aad u badan yahay haddana waxqabadka la qabtay aad bay u yar tahay waan sidaana intaa boqolkeedoo kale ayaa la qaban kari lahaa maxaa inooga yaallaa sidii aad u dardargelin lahaydeen iyada aan sidaasi inay dadka ku noqoto tallabaada la socotaa waxa weeye xogeeyaasha dowladaha hoose oo mid waliba toban saniyan ka badan meesha joogay waa da shaqaalee maxaa laysku bedeli waaye ama loo bedeli waaye su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan waxaa tidhi waxaan walaalaynaynaa baa tidhi ciidamada nabadgelyada iyo dadweynaha waxaa jira ciidan la yidhaha r r u waxaana jira oo ka soo horjeeda qodobo distoria oo labaatana oo ah xuquuqda ay leeyihiin dadweynuhu ama qofka qofkuu leeyahay oo lama taabtaana waxaananu imanka maqalnaa ama aragnaa adnaad ka markhaati tahay in qodobadaasi aad iyo aad loogu tunto oo guryaha xoog lagu galo oo la jajabiyo oo hanti laga qaato siday dadku dee ku cabanayaan ay sheegayaan ixtiraam darro iyo dhibaato badan la gaadho innagoo dee gudanayno oo waxay waajib tahay ay gutaan ciidamadu waajibaadkooda qaran ee saaran ee nabadgelyada xaggeeda ah miyaa aanay habboonayn ama sidee loo dhowrayaa qofkan qofkan dee muwaadinka ana xuquuqdiisa iyo iyo nabadgelyadiisa loo dhowraya waxaa kaloo nafkaa ka maqlayay ciidanka badda innagu saddex ciidamo baan distoorka ku haynaa waa ciidanka asluubta iyo ciidanka booliska iyo ciidanka qaranka ciidanka aad tilmaamtee kale ma ciidanka boolisku raacsan yahay ma ciidanka qaranku raacsan yahay annagu waxaan ku gudbinay inaan ilaalada xeebuhu aanay ciidan ahayn ee hay-ad ilaalisa xeebaha tahay laakiin marka ay waajibaadkooda gudanayaan la siiyo awoodaha duliska marka ma ciidan baynu nidhahnaa mise magaca mise ilaaladaynu nidhahnaa taana waxaan doonaya inaan ku weydiinno oo aad nooga jawaabto intaasaan ku soo koobayaa waad mahadsantahay
aad iyo aad baad xildhibaan u mahadsan tahay taa hore anigaa khalday si aad u sheegtay adaa iga taxsan ciidamadu baa ila tegey marka waxa weeyaan hay-adda xeebaha ilaalisa weeye wasaaradda inay hoos yimaadaan markaa taas waa sida aad u sheegtay talabaad arrinta shidaalka iyo shirkada waxa weeyaan arrintaasu arrin xaggeenna ka timid maaha nabadgelyo xumi xaggeenna ka timidna maaha shan casho ka hor waxaan tegay burco qolooyin tuulooyin ba ay ka cawdeen doonayay muxuu ahaaye wixii ay xaqu lahaayeen maalan sida shaqaalaha hoose oo kale in arrintaasaa iyo dhacday taana si wanaagsan baanu u soo dhammaynay mafsuudna way ahayd shirkadu dalkana haba yaratay wax nabadgelyalaan oo ka jiraa ma jiraan nabadgelyadarada waxaynu naqaanaa waxa xamar ka dhacaya markay dhacaan ee aad arkayso muxuu ahaaye dad qaarkiisii hore iyo qaarkiisii dambe ay u dhexeeyaan waxoogaa yaroo xargahay u dhexeeyaan international communitygu muxuu ahaaye xamar aad bay ugu qulqulayaan iyagoo nabadgelyadaradu noocaa tahay marka innaga haba yaratay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waddankeenna wax ka dhacayna ma jiraan wax dhibaato oo kaleo dhacayna ma jiraan markaa sababta waxaynu ka sugaynaa hay muxuu aha shirkadda beritaanu ballansanay haddii la yidhaahdo inay iyagu inooga warramaan wixii dabadda ah ee innaga awooddeena ka baxsa tan kale araaryooda waxaan jeclay waxyaabaha qaarna waa sir oo waxaan ugu talagalay inaynu cadowgeena kaga guulaysano waa taba dagaal waxna waa wax guud bahalina waa kuwani soo wadeegaya markay beero been iska wadaa mise waa kubxaadiya waa dulmaraya ciidanka horta runtiisi aad u sheegtay waa ciidan aada u habaysan waxaa jirtay waktigii ugu dambaysay inu argagixiso qabanno horta ciidanka waxaa loogu talagaya argagixisada anigu intii aan imin wasaaradda ciidankaa waxaan ka saaray fiilka iyo shacabka inay kontact la yeeshaan waan xareeyey xeraan ku xareeyey waxa keliya hawshooda ay sugtaa wey waxa weeye in dhibaatooyinka maanta jira caalamku ka cabanayo inay qaranka inay qaranka iyo ummaddaba ka difaacaan ayaa muxuu ahayey loogu talagalay waa ciidan u habaysan inay waxyeelada bulshada ka difaacaan laakiin uma habaysnaa inay bulshada waxyeelaan ficilkii u dambeeyey ee ciidamada booliisku ay damcaan inay qabtaan qolo wax qarxinaysay markii loo soo sheegay booliiska ee la yidhi gurigaasaa wax lagu farsamaynayaa wixii wax lagu qarxin lahaa booliisku uu soo gurmaday dabeedna wuxuu garaacay albaabkii gurigii loo sheegay nimankii gudaha ku jiray waxay dhahdeen waayo waxay dhaheen waa booliiskii fura dabeedna ninkii u sarreeyey qoladaa wax qarxinaysay raggii kale xagga dambe uu ka daadiyey isagaa soo hadhay ninkii madaxda ahaa dabeedna isagoo boorgiisii sitoo buuxo labanaas ku rakiban yihiin ayuu ma booliiskiiba ahaa wuu furay albaabkii dabeedna booliiskii oo taagtaagan buu baas mariyey saddex baa halkii jiibsaday intii kalena dee wax muxuaha gidaarada gala iyo wax diibaykuraiyo waxaanay filayn baa kasoo baxay wixii intaa ka dambeeyey aaraaryuda waxa loogu talagalay inay ka gacan horreeyaan ninka doonaya inuu dembiga galo sidaa awgeed wuxuu ku qalabaysan yahay qalab fara badan oo uu kaga xoog cunaan karo ee dembiilaha marka qalabkaa waxaa ka mid ah si degdega inta aanu qofkaasu tabaabushaysan in laga horeeyo taasu runtii waxay keeni kartaa waxyaabo badanoo sidii xildhibaanku sheegay keeni karta inay dadku dhibsadaan laakiin maalmaha horea jirto ahaa walba intuu noqon lahaa hebeli dhaafay intuu ninkaasu noqon lahaa hebel oy dhaafay waxa weeye ujeedada arrimahaas u dhacayaan intaa muxuaha degdegaa waa inta keliyahee lagu nabadgelin karo bulshada iyo ninkana doonaya inuu wax sameeyo in laga gacan horeeyo marka bulshada waxaan ka codsanaynaa in dubbaha weyne tobanka kiilo ee askarigu sito iyo degdega in loo arko inay tahay hawlo loogu talagalay inta aanu ninkaasu dhibgaysan in isaga gacanta lagu dhigo marka haddii la arko aaraaryuud oo dubahaa sidata ah inay dadku u qaataan inuu yahay dubihii ay naftooda ku difaacayaan mid wax lagu waxyeelaynayo taqabaad meesha ay ka hawdahan waxa weeye meel lagu tugmay keliya cid qarankan waxyeelaysa laakiin dembiyada caadiga ah iyo waxyaabo badan oo kale kale aanu ka sheegayn waanu ka mamnuucnay inay haba yaraatee shacabka wax xidhiidha ama arrimaha nabadgelyada shacabka taa bedelkeedii waxaanu samaynay ciidamada ninninka la yidhaahdo oo aan ugu talagalnay dadku iyagoo guryahooda jooga in ciidanku u adeego oo isagoo sariirtiisa jiifo u odhan karo saqar baan maqlay qabaylba ha ahaatee waanu ugu talagalnay inay markiiba gaadhaan lagana waco nambaradaha telefoonada marka taasna waa taa ta kale ee ah dowladaha hoose waa dhab dowladaha hoose waxay qaataan kabbay dowladda ka qaataan international communitygana lacag bay ka helaan iyo miisaaniyeed mid iyagu ururiyaana way jirtaa annaga runtii qorshahaynka noo degsan waxa weeye wasaaradda daakhiliga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka aanu aad isaga soo dhowaanay intii hore oo hawsha inta annagu aanu leenahay oo ah inaanu kormeel iyo dabagal ku samayno wax kasta oo ay qabanayaan gobollada iyo degmooyinka maamulada jooga runtii nidaam baa jira qeexaya inaanu anagu la farsamayno ama aanu ogaano mashaariicda ay qabanayaan waxaa imika jira oo wareegto madaxweyne ah xataa lacagta iyagu ay qaadayaan imise u isticmaalayaan kharash imise u isticmaalayaan horumar imise u isticmaalayaan mushahad dhammaan way kala qoran tahay marka waxaanu doonaynaa habkaa loo dhigay inaanu ku kantaroolno waxaananu ku soo rognay lacagta annagu aanu siino iyo kuwa international communitigu bixiyo iyo kuwa iyagu soo ururiyaanba inay budget soo sameeyaan waxay horumarka ugu talagaleen imikana aanu u ansixinno annagu oo annagu aanu eegno dabeedna annagoo fikrad buuxa iyo nidaamkii haynaa dabeedna aanu ku dabagallo halkaasaanu jecellahay inuu ka soo baxo inay noqdaan dad cid muxuu ahaay accountable u ah oo cidda accountable-ka u ahaydna ay ku dadaasho inay wixii dabagalaan taasna waxaan filayaa inay yarayn doonto ama ay tirtiri doonto in waxyaabaha qaarkood ay faraha dhexdooda ka dhacaan ama control la-aan maadaama dowlad hoose iyo dowladda xalli kale yahay ay dhici karaysay laakiin habkaasaan ugu talagala haddaan wax ka tegay waana waad weydiin doontaa
mudane faarax maxamed cabdulle بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وسير waxaan ku weydiinayaa anigu waxa weeye darajadii ciidamada ee la bixiyey annagoo aada iyo aada ugu mahadnaqaya madaxweynaha iyo xukuumaddaba waxaa soo baxay cabashooyin siiba ciidanka booliiska mudana wasiir maxaad ka qabanaysaa cabashadaa cabashadaasoo aada iyo aad xagga booliiska ugu weyn markii aanu waraysannay annagana cabashooyinkaasi aada iyo aada noo soo gaadheen taa waan ku weydiinayaa ta kale waxa weeyaan ku su-aalayaa waxa weeye waxaa aada iyo aad baahi loogu qabaa in la kordhiyo ciidanka booliiska oo waxaa jira dhul badan ama degaan badan ama degmooyin badan oo aan boolisba lahayn ama ay midhar joogaan nabadgelyadana aanay waxba tari ka tari karin haddii ay soo baxdo maxaa idinka qorshaysan dhulka aan booliiska lahayn ama degmooyinka aan booliiska lahayn in booliis loo qoro sanadkan cusub ee laba kun iyo afariyo tobanka wasalaamu calaykum
aad baad u mahadsantay xildhibaan haddii aan ku horeeyo ta booliiska booliiska waa runtaa waxoogaa khalal yaroo faniya baa dhacay oo farsamo ah badankiisii waanu xallinay inta dambena imika waa loo fadhiyaa sidii loo xallinahaana waanu wadnaa guddidii baana wadda dhaqsana insha allahu way u dhammaanaysaa tan kale booliiska runtii anigu gabari baan ka yimid dhib badan baa ka jirta waa ogtiin oo shaqaaqadii u dambaysay oog agaaraheeda ka dhacday
ama muxuu ahay gobolka dhinaca eregaabo waxaan runtii u aanaynaynaa inay tahay booliiska oo runtii inagu yar iyo dalkeennu aada u ballaaran waxaan soo wadnaa qorshe aanu iminka wadno oo ah booliiska in tayadiisa iyo tiradiisaba la kordhiyo waxaan ugu talagalay gobolada masalan bariga oo kale burco caynabo muxuu ahay ceerigaabo iyo sool in booliis la dhigo sidii daraawiishta oo kale ah ama birmidka ah oo tiro waxoogaayaba gobol walba oo ay noqdaan ciidamo kombadahoo meel kasta oo muxuu ahay looga baahdo isu gurman kara iyo meelo dhexe oo iminka aanu qaar soo ballan qaadno oo iminka aanu ciidankii iyo baabuurtiiba geynayno oo ah meelo runtii amniga halis ku ah oo dalku ka furan yahay marka runtii qorshaha waanu wadnaa insha allah waxaanu jeclay dhowaan in laga haqabeelo ciidamada oo runtii dadkii aanu dhex maraynay waxayna weydiinayeen saldhig boliis iyo ciidan arrintaa oogna si wanaagsan bay usoo dhammaatay oo runtii nabad waarta oo adag baanu annaga iyo shacabkaanu meesha ugu tagnay waa isla garannay runtii dad qiimo leh ayaanu ugu tagno muxuu ahay candhe iyo caanaheeda si wanaagsanna noola qaatay nabadii meeshaasna arrin qurux badan baanu kaga nimid iyada iyo tii shidaalka labadaba oo runtii dadkeennu waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo talada iyo amarka iyo iyo nasteexaba qaadanaya marka intaana wixii aanu imika ugu talagalay dhawaan banu hadan ayaanu bilaabayna xagga ciidamada booliiska
محمد عصباب الغاف
بسم الله الرحمن الرحيم guddoonka ciidamada golaha saxaafadda marta sharafka waan salaamaya hadbas wasiirka waxaa rabaa dhowr saalad oo dugsidu weydiiyo runtii waqafadeedu ka jawaabi karaye wax qabir howladii weeye wasiir gobolka sanaag bar ka mid ah maamul maamul maamulkeedu waa waxaa ka gobolka sanaag bar ka mid ah maamul magacawiyaala baa ka jira xukuumadihii hore ee jiray iyo tan imikana way ka dhagaaleeyeen inay maamulku fidiyaan oo isjaclu gaadhsiiyaan deegaankaas aan ka hadlayo waa deegaanka layga soo doorto aniga xildhibaan ahaan waxaana lagu qiyaasa ilaa shan boqol oo kilomitr oo dhan walba murabbac maadaama aan maamul laflis ka jirin dhulkaa isaga ah waxaa dhici karta inuu bahalo galeen noqdo cid waliba iska soo gasho cadow kasta iska iman karo bilo kastana iman karto awoodna aan xukuumadda ku lahayn haba yaraatee marka in laga qalqeeliyo meelaha marka la maaa loo yimi maxaa caynkaa loo sameeyey waa wax ay umadu mas-uul ka tahay dhulkaa isaga ah waxaa lagu maxaa kaaga qorshaysan adiga kamasiir ahaan maadaama aad fresh tahay oo alle daliilo fara badan oo ilaa sii horeetan aanay u wadanayn somaliland ay sheegtaan magacu waa magacuyaal somaliland bay sheegtaan ma aha beerwada baa soo geli karta waa loogiyey marka wasiir su-aasha waxaa doonaya ka jawaabtid waxaa kaaga bashaysanka wasiirka daakili ahaan allah masal ciidamadan aaraariyu bay laga sheekeynayo runtii dhib badan baa dadka ka soo gaaray oo waxaad arkaysaa sidii inay ruuxaan kusoo degto aaraariyuga ama ay maxaan ku rahda waxay kusoo dego waxyi guri islaameed bay isaga dhacayaan wax loo soo sheegsheego dad baa laga soo qabanayaa laba bilood baa lahaysan ani dhawo lasu denay waxbaa lagu waayay mush macquul oo badan badan de mar baa la khaldami kara marba xaggaas marka barkooda xaggaas bolotika maxaa ka sii ah miyaa tuun baa miyaa la soo qabanaya qofkii waxbaa waa lagu waayo waa la sii deli kara laba bilood laska haysta intaa sooray ma jirto qofkii dhibka soo gaadhay oo sharaftiisa laga qaaday oo la ceebeeyey oo hadhaysana la sii sii daay weli maanu arag wax saa loo soo qabto leeyahay waa ahaa arrinkaa ku caddaaday dad badan oo soo qabtona saddex bilood laba bilood bil baa la haystaa hadhowna waa la soo daaya arrimahaasoo dhan waa arrimo taagan oo u baahan wax laga qabto
اللهم صل على محمد
fadlan su-aalaha la soo koobo waa soo koobayaa wasiir war haddi waxaan weydiinayaa ee xisbiga wadani baan ku ogeyne ma ka tanaasushay kaaton kulmiyahayga ha haa wadno sheeg su'aalaha waxay shaktiga kuma jiraan waxay shaktiga kuma jiraan nooga waa baxay mahadsantay warkiisa oo dhow waa bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanku aad iyo aad buu u mahadsan yahay Een, arrinta bariga een, waxa weeye runtii een, anigu ee, waxaan ahay dadka xogaalka waa dalkan Ee, waxaa soo joogay hargeysa oo gurigayga markaan ka soo baxo ee aan doonaya inaan imaado madaxtooyada dadka badankiisu meel dhaxuu iga hadhi jiray aniga mooyaane dabeedna waan iska soo socon jiray oo waxaan iman jiray madaxtooyada anoo kelidaya waxaan garanayaa hargeysoo kala qaybsan oo dhinacna bisaaska iyo waraaquhu yaacayaan dowladna jirto oo dowlad la sheeganaya markaa Ee, waxaan garanayaa qoyska aan ka dhashay oo ka hor yimid taranka somalilan oo aan dhex ordayo waanse ku guulaystay danxiirkii nagu dhex jiray wuu turkay iminka wuu fogaaday dhaxar buu maraya dhaxarna adaa ka soo jeeda aan malaynaya marka waxaan jeclay sidii anigu aan ugu guulaystay hargeysa inaan qabqabto een, muxuu ahaaye qarandiidkaygii adiguna anna waan ku waan ku maalintaa wasiira daakhili garab gala baan haynin laakiin maanta anigu waan ku garab gelayaa adiguna wixii halkaa ka dhiman inaad ila qabato oday yar iga horreysa way anna aan ku daba socdaan jeclahay oo aan kugu sharfo een, waanan filayaa inay dhowaan inaga dhammaanayso oyninu ku gurguuranayna haddii la yidhaahdo waana waana kuu sheego hargeysa bartankeeday ka bilaabantay bari iyo galbeedba waynu u wadnay maanta in yar bay naga hadhay intaana insha allah waxaan jeclay markaynu iskaashanno ee aadna aad sidaa wanaagsan u fakarayso inaynu ka guulaysan doonno haddii la yidhaahdo Een, tan aaragida waan igii hore u sheegay een, waxaan sheegay inaan ka saaray wax alla wixii bulshada la xidhiidha la xidhiidhaya Een, dee amnigiina waa layna weydiiyey adduunyada imika waxaad arkaysaa nimankii dimuqraadiyadda ku faani jiray maraykan iyo ingiriis intii ay soo baxday dhibaatooyinkan een, isqarxinta iyo argixisadu waxay keeneen gubaatana bay sameeyeen ee waxyaabo badan baynu sawirada ku aragnay xuquuqdii la dhowri jiray waxay noqotay waxaan qiyaasi karin tan qabasho tahaynta anigu maalin dhaweyd markii aan sharciga dib u eegay oo aan jeclaystay runtii dadku sida aad sheegtay inaanay xaqu loogu lahayn qofka waa la tuhmi karaa laakiin waa in muddo yaroo gaaban lagu xaqiijiya inuu qofkaas dambiilo yahay iyo in kale waxaan eegay si arrin idinku aad dhigteen hadda atiin golaha wakiilada waxaad fasaxdeen ugu yaraan saddex bilood sagaashan maalmood in lahayn karo marka qofka hadduu tuhunkiisa hore usoo dhammaan waayo waayo qaar baa satellite-ka ku xidhan oo aanu ka baadnaa satellite-ka sare oo dee dayax gacmeed gudu jira waa ogtihiin marka eh, hadday dhakdo usoo dhammaan weydo waxaa lala eersadaa sagaashankii cadse aad jidayseen marka waxaan jeclaa markii hore inaad ka fiirsataan oo aad ka yaraysaan oo afartan cashe iyo iyo muxuu ahaye annana si aanu arrinta u dedejinno laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa runtii een, annagoo eegayna dhinaca xuquuqul insaanka eegayna inaanu habeen iyo maalinba dedejinno si aanu qofkaas haddii aanu dembi lahayn aanu ugu jectadin hadduu dembi leeyana dhaqsa loo keeno haddii la yidhaahdo eh, maxkamadaha sharciga ule ama awooddu la yidhaahdaa
mudane siciid cabdal cismaan
بسم الله الرحمن الرحيم وبه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين شرك دونك وشركة داخلية مرت شرف تكالية دمانت وسلامتي سياسة يدوشي روحي تحي أنكو تحي واجبات كذلك الشخو إن أنه شروع ذهل كان كبح ذا طبقا القصة ما ينو أن كويلة لأنه حكومة waxaa jira sharci haween ka baxay oo la yidhaahdo ismaamulka gobollada iyo degmooyinka sharcigaasi oo ah kay ku shaqeeyaan dowladaha hoose ee deg- ee gobollada iyo degmooyinka ay ku shaqeeyaan waajibaadkooda shaqana uu ku cad yahay waxa weeye haddaba sacaadatu wasiir waxaa jirta wareegto ka soo baxday xafiiskaaga dhowaan wareejadaas oo ka hor imanaysa sharciga ismaamulka iyo degmooyinka ka hor imanaysa waxaanay tahay waxaanay tahay oo ay sheegaysaa xeerku hore wuxuu caddaynayaa shaqada iyo waajibaadka hadday tahay shirarka kacaadiga ka aan caadiga ahayn shaqooyinkooda howlmaalmeedkooda iyo shaqadooda xeerka ayay ku caddahay wareegtadaas soo saartay waxa ay joojinaysaa shirarka aan caadiga ahayn inaanay qabsan karin golayaasha degaanku wareegtana meel sharci yaallo dee kama shaqaysto ama waa sharci daro su-aasheedu waxay tahi wasiir marka hore wareegtadaasi ma jirtaa haddii ay jirto maxaa kugu kallafta wareegto sharci darro ah adiga oo sharcigii wax fiskaaga yaalo
markaad tidhaahdo wareegto sharci darro ah wareegtadaasi ma jirto wax jira maaha waa kuu soo wadaa markayse tahay waxa anigu aan soo saaray qoraalkayga ah wuu jiraa siduu jirana waan kuu sheegayaa sharciga dhigan waxaan ka sheegay in anagu dabagal aanu ku leenahay howlaha ay qabanayaan sharciguna waxyaabaha aanu ku ilaalinaa bay ka mid tahay dowladaha hoose sida aad la socotaan dowladaha hoose waxaa loo sameeyey inay horu mariyaan deegaanka ay dowlad hoose waliba ay ka dhisan tahay waxaana og tihiin sida caadada ah in maalin walba ay soo baxdo iyadoo ay ishaystaan dowladaha hoose hadday tahay maamulkooda sare iyo hadday tahay xildhibaanada arrintaas waxay keentay in ay cardaaduqaha ka dhigto horumarintii iyo himiladii bulshadu u soo dooratay deegaanada marka laga eego dhinaca isqabsiga faraha badan leh arrintaas markaa waxay u baahan tahay sharci haddii aad akhriday inaad akhrin baan u malaynayaa qoraalkayga waxaan cuskanayaa sharciga oan xaq u leeyahay inaan ku ilaaliyo dowladaha hoose sharcigu wuxuu dhigayaa dowladaha hoose marka la sameeyo ee la doorto inay sameeyaan xeer hoosaad xeer hoosaadku waxa weeye waxa ay ku kala baxayaan sida ay hawsha ku wadayaan xeerka kala hagayo wey waxaan kuu caddaynayaa inaan xeerkaasu anaana raatifaygareeya oo ansixiya xeerkaasu inaanu soo gaadhin gacanteeda iyadoona xeerarkii ay ku kala bixi lahaayeen imanin oo aanay soo samaynin ayaa isqabsigu bilowday dabeedna waxaanu yeedhay garyaqaanka guud waxaanu yeedhay muxuu ahay dowladaha hoose waxaan ku idhi isqabqabsigaa isqabqabsanaysaan idinkoon xeer hoosaadyo lahayn waxay ka hor imanaysaa shuruucda waxay ka hor imanaysaa dhaqankii subanaayo shaqada waxay ka hor imanaysaa inaydaan waxba qabanin ee aada hagardaamo ku soo kordhisaan bulshada sidaa awgeed ilaa aad keentaan oo weliba aan damca inaan u sameeyo xeer hoosaad markay qolo waliba soo qorto xeer hoosaadkeeda inaan guddi dhexa ka sameeyo dowladaha hoose ah dabeedna ay sameeyaan xeer hoosaad midaysan oo lagu dhaqo dhammaan dowladaha hoose ee dalka maadaama aynu isku hadaf iyo ay muxuuay dee wasaaradooda hoos yimaadaan dabeedna garyaqaanka guud baan isugu yeehay iyaga inay horta iyagu soo xuriyaan muxuu ahaaye xeer hoosaadkii dabeedna marka la ysu keeno gobol wal ama degmo walba ay soo dirsadaan cid xibrasan garaysa xeer garyaqaanka guudna uu la sameeyo la ysku guro dabeedna wixii ay soo sameeyeen la ysku habeeyo sidaa awgeed dabeedna markaa ay ka soo baxda halkaa habkii ay ku wada shaqayn lahaayeen laakiin wax kaloo la joojiyey ama sharcidar kaloo aanu samaynay ma jirto taana waxaanu qabnaa inay tahay wax loo baahan yahay in sharciga la dhammaystiro inta aan isqabqabsigu imanin